doorasho qof iyo codkii ah waxaa soomaaliya ugu dambaysay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii afartan sano kadib waxaa la qorshaynayaa inay ka dhacdo dalka doorasho qof iyo codkii ah sida lagu ansixiyo shirkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada baydhabo oo ay yeesheen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dadaalada doorashada qof iyo codkii ayaana horay kaga soo socday dalka soomaaliya dowlado kumeel gaara oo dalka soo maray waxaa baarlamaankooda soo xuray odayaal dhaqameedyo laakiin baarlamaanka hadda dhisan ee labada golo hab ka duwan odayaal dhaqameedyada ayaa lagu soo xulay waxaana xildhibaan kastaa u codeeyo kow iyo konton ergo oo beeshiisa laga soo xulay doorashada hal qof iyo codkii waa ay kasii duwan tahay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee kumeel gaarka ahaa ee dalka lagu qabtay sida uu sharaxaya wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye nidaamkaani wuxuu uga duwanaan doonaa qofka doortaha ah inuu inta tago xisbigiisa iyo xildhibaankiisa doorto isagoo fiirinayoo fahamsan inta aan hore u sheegay su-aashu waxay imaanaya marka see qofka wax dooranayo soomaaliga muwaadinka loo gaarsiiyaa farriin saxa oo ku saabsan doorashada iyo kaalinta uu ku leeyahay xaqa uu leeyahay iyo waajibaadka isaga laga rabo caqabada muuqda iyo kuwa dahsoon ayaa hor yaalla doorashada qof iyo codkii ah kuwaas oo u baahan in laga gudbo ka hor sanadka laba kun iyo labaatan waxaa ka mid ah hagaajinta ammaanka qabyatirka dastuurka dalka meelmarinta sharciga doorashooyinka qaranka kaas oo ka hadlaya habraaca doorashada fahamsiinta dadka doorashooyinka iyo waxa ay yihiin bislaashada siyaasiyiinta iyo midnimadooda dhammaynta danaha isdiidan ee u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada tirakoobka dadka codaynaya iyo arrimo kale brofesor maxamed muuse mataan oo bara ka ah jaamacadaha ku yaala muqdisho qaarkood ayaan weydiiyey caqabadaha dahsoon ee imaan kara wakhtiga doorashada haddii la xalliyo dhammaan caqabadaha loo wada jeedo oo ammaanka uu ugu horreeyo kuwa dahsoonoo ana imaan karaahay runtii waa kuwa farsamo ka imaan kara markii la tago ama ha ahaatee sheega dhaqaalihii naftarkiisii qaabka loo loo kala wajahayo kormeeridii dhaqaalaha iyo siyaaba u baxayo iyo meel u maraayo farsamo ahaan kala cadaynta rasmiga ah iyo deegaankan inta dadahoo ku nool ee la kala cadaynayo maxaa waxaa dhici doonta haddii deegaanka halguri oo kaleeto degmada halguri oo kaleeto la kormeero dadkiisa la kala koobo berina loo socdo waxa waaye sheegbahaw oo kale ama markoo kale loo socdo waxaa suurtagal noqon karta dadki dad badan oo ku nool halguri inay isla caawa ka baxaan beri ee marka u hoydaan oo haddana halkaa tiradii uga qayb galaan marka arrimo farsamo oo hoose oo u baahan marka xal loo heli kara waayo laakiin kuwa ugu waweyna mushkiladda hadda taagan waa kuwan muuqda iyo rasmiga ah doorashadan waxaa ku tartami doona axsaab siyaasadeed afartii sebteembar sanadkii laba kun lix iyo toban xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ayaa saxiixay sharciga axsaabta dalka oo lixdii juun laba kun lix iyo toban baarlamaanka ay ansixiyeen kow iyo toban xisbi ayaa la diiwaangeliyey sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay sheegeen qaar ka mid ah xisbiyada kuma qanacsana sharciga madaxweynaha uu saxiixay maadaama ay aaminsan yihiin in laga soo minguriyo sharciga axsaabta ee dalka kenya dhankoodana ay gudbiyeen warqad ay ku caddaynayaan meelaha u baahan in wax laga bedelo laakiin waxay caddaynayaan in uu dhaamo sharci la'aan guddiga doorashooyinka waxay horey u shaaciyeen in loo baahan yahay boqol soddon iyo sagaal milyan oo dollar si looga gudbo dhammaan caqabadaha hortaagan doorashada cod iyo qofkii ah baarlamaanka weli looma gudbin sharciga doorashooyinka dalka si labada gole ay u ansixiyaan ma jirto maxkamad dastuuri ah oo kala saari doonta haddii qodobada doorashada iyo dastuurka la isku qabto ama muran uu ka yimaado doorashada brofesor maxamed muuse mataan ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan waxyaabo la taaban karo u qabsoomay dowladda madaxweyne farmaajo si doorashadaas ay u dhacdo
wax weyn oo fisikaala ama wax weyn oo muuqda oo rasmiya oo aan leeyahay gaara oo hadda muuqda ay ma jiraan ugu yaraantii haddii aan degmooyinka iyo tuulooyinka la tiri karin in maamul goboleedyadu meelaha ay sida cad uga taliyaan oo gacanta ay ugu hayaan xitaa dadka ciddii rabtaaba codeyn u imaan karto meeshaa sanduuqyo la dhiga xataa inay tahay fursad ka duwan tii hore maxaa yeele tii hore konton iyo midii horeeto shariif markii la jooga xilliga xasuusiin waa ogaasiye iyo suldaamaya nabadoomaa wax keenay xilligan dambe hadda dowladdan madaxweyne farmaajana waxaa keenay konton iyo kow qofood ay dadka ku yimaadeen ugu yaraantii in meeshaas laga sii durqo oo tuulo ama ama magaalo madaxyada ay ku shaqeeyaan dowlad goboleedyadu in sanduuqyo la dhigo oo halkaa laga yimaado oo wax la bedelaan oo ay muuqata in hore loo sii sikanaayo aan meeshii lagu noqonin aan konton iyo kowdii iyo boqol iyo wax yar oo la gadan karo ama maaragtay wax la gaarsiin karo wax loo balan qaadi karo laga gudbo markaan oo tirada ugu yaraan meel kun ay gaarto marka horusocodkaasa wuxuu muujinayaa maalinba meel ila geeyo xubnaha baarlamaanka siyaasiyiinta iyo dadka aadka u daneeya arrimaha doorashada ee ee aan la hadalnay waxay sheegeen dhammaantood inay isku raacsan yihiin in doorasho dalka ay ka dhacayso laakiin dowladda madaxweyne farmaajo waxaa sugaya ka gudbidda dhammaan caqabadaha horyaalla oo hoggaamintai siyaasadda dalka ay u dheer tahay ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda inta ololaha doorashada ay ku jiraan waa ay badan yihiin waxaana ugu horreeya arrimaha aadka loo taaban kara wax ka qabashada ammaanka iyo doorashooyinka balse dhaqangelinta ballamaha ayaa laga sugayaa madaxda hadda talada dalka haya maadaama badankood horay ay ballamahan u qaadeen